kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena eegwicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan bishii agost ee sanadkan ayaa deegaanka saaxdheer ee gobolka sool waxaa ka dhacay weerar ay ciidamada somalilan ku qabsadeen weerarkaasi ayaa lagu beegay xilli halkaasi ay ka dhacaysay xaflad lagu caleema saarayey madaxweynaha maamulka khaatumo brofesor cali khaliif galayr haddaba arrimaha la xidhiira maamulka khaatumo iyo siyaasaddiisa ku aadan maamulada somalilan iyo puntland oo iyagu lahaanshaha dhulka uu mid weliba sheegto ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti iigu yahay madaxweynaha khaatumo brofesor cali khaliif galeer oo nagu soo booqday stuudiyaha v o da ee magaaladan washington inta uu barnaamijka socdana brofesor galeer waxaa su-aale ku weydiin doonaa qaar ka mid a dhegaystayaasheenna kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga aada baad umahadsantay colaad aad iyo aad baad umahadsantay ugu horeyn bal waxaad nooga warantaa safarkaagii waqooyiga america aada ku timid iyo ujeedadiisa bismillahi raxmaan raxiim safarka aan ku imi waqooyiga dalkan waa deganahay waa deganaan jiray reerkaygiina weli waa degan yahay magaalada minneapolis baan safarkayga kasoo bilaabay waana ka qayb galay votekii bisha afarteeda socday waxaan magaaladan u imi washington ama metropolitan areadatan kow jaaliyadda khaatumo iyo dadka soomaaliyeed ee degan dhulkan inaan arko la kulmo u waramo wixii ay qabaan ama ay warhayaana iyana ama talahayaana inaan ka dhegaysto waxaan iyana ballan la leeyahay state departmentka saraakiil ka tirsan waxaan kaloo iyana rajaynayaa inaan halka ku arki doono qolyo senators iyo howskaba ku jira inkastoo doorashadii hadda laga soo noqday oo wakhtigu uu xidhiidha noqonayo maalinta arbacada ay imanayaan anna arbacada lafteeda aan islaha walaad gooftid dad badan oo asxaab aan nahay oo dadka shacbiga ee maraykanka ee magaaladan deganna wayba jiraan kuwa qudhadoodu inaan u imaado waa jeclaa marka arrimo badan oo kala duduwan baan magaaladan u imi waxaan rabaa inaan su-aalo iyo arrimaha ku saabsan maamulka aad madaxweynaha ka tahay kaatume iyo wax kaa weydiiyo dib baan ugu soo noqon doonaa waxaan rabaa inaan dhegaystayaasha mid kamid a qadka soo geliyo dhegayste magacaaga ku biloway halka aad nagala soo xiriirayso walaal magacay waxaa la yidhaahdaa yuusuf xasan jaamac waxaan ku noolahay virginia waa yuusuf kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga walaal waa dhowahay waa mahadsan tahay colaad kaaga hore u gal horta professorka waan salaamayaa dadka khaatumana waxaan u malaynayaa inay mar dhow guran doonaan midhaha halgankooda waxayna xaq u leeyihiin anigu saa aaminsanahay sida ummadda kale oo dhan ay xaq ugu leedahay inay maamul samaystaan oo ay aayahooda ka tashadaan taas cid u diidi kartaana ma jirto waxaan u malaynayaa cid ka hor istaagi kartaana ma jirto waa hadda iyagu meesha isdhigaan dulmi kuma socdaan oo maaragtay waxayan lahayn ma doonayaan waa dhulkoodii waa dadkoodii mararka qaarkoodna anigu waxaan isdhahaa yuusuf ahaan sida keliya ee xalku uu ku jiro waa khaatumo state inay istaagto sababtoo ah maamullo ayaaba jira hareeraha jira oo dhahaya maaragtay halkanu annagay naga tirsan tahay haddii aad haddii ay jirto su-aalaad qabtood brofessorka barnaamijka martida noogu aad weydiin lahayd brofessorka mar kale waan salaamayaa waxa aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa weeye maxaa hadda balaanku uu yahay in khaatumo haddii wada hadallo ay rabaan dadkaasu inay inay lahad inay la hadasho inay la hadasho marka su-aashaada waxa weeye brofessorka muxuu ka qabaa haddii wada hadal lala furo somaliland ama puntland oo aayaha kaatumana laga hadlo ahe wa wa brofessorku ku maqlaya isagaana ka jawaabaya ha yuusuf waa ku salaamayaa annagu mar walba wadahadallada diyaar baanu u nahay kolley dee ciidamo somalilan baa magaalo madaxdii sooliyo sanaag iyo caynlaas canood gacanta ku haysa ciidamadooduna aada bay ugu firidhsan yihiin khaasatan waddada burco iyo laascanood u dhexaysa oogi ilaa gambadhe ciidamadooduna dee waa military occupation waa dadan ciidamo aan dhulka u dhalan laga rabin caburinaya culays badan oo badanna dadka ku haya waxa uun kolley wada hadal waa u baahannahay waxaa jira maahmaah ama hadal af ingiriisiga lagu yidhaaho dagaal walba wuu mar buu dhammaadaa siduu ku bilaabo sababtu ha noqday wakhtigu doonaya ha qaato laakiin dagaalku marun buu dhammaadaa waxa uun farqiga keenaya waxa lagu heshiiyo annaku nabad baan rabnaa khaatuma nabad bay rabtaa ciidamadaas dhulka inay nooga baxan baanu rabnaa wadahadalladaasna waxaan ku rajo weynahay inay noo sahlaan si nabada ciidamadaas inay ku baxaan marka diyaar baanu wada hadalkaa u nahay xagga somalilan xagga puntland waxbaanuba isku daydaynay intii aanu xoogaaga wadwadnayna waxaad moodaa in arrinta puntland kaba sii fogaatay maamulka puntlandna waxyaalo adduun weynihiibaa leh oo faraya oo leh waa inaad ka baxdaan dhulkan malihidinaydune maamulkase puntland madaxweynaheedu waa iyada tan waxaad moodaa sida uu u hadlayaa in la sii kala fogaado mooye inaan laysu soo dhowaanayn sidii loo wada hadli lahaana waxaan isleeyahay maalintii la doortay iyo maanta maantay fog tahay labada markuu kambaynkiisa waday wuxuu ka hadlayay in dalkaas ama dadka oo dhulka ku nool in aayahooda ay ka talin doonaan uu taageersan yahay haddana wadahadallada ama waxa uu ka qabo ama ka qabi karaa kuwo na dhiirigelinaya ma aha sida awgeed anugu kumaba rajo weyni wadahadallo in dhowaale ka dhici doona khaatumo iyo puntland magacaaga dalka hore ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa cabdullaahi lowle jooga dalka sudan brofesorka waa salaamayaa madaxweynaha maamulka khaatuma su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye maamulka khaatumo ilaa iyo hadda tani markii isaga madaxweynenimada loo doortay maxaa u qabsoomay maamulkiisa oo madaxweynaha ka yahay wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay professorkana wuu ku maqlayaa isagaa ka jawaabaya su-aashaad cabdillaahi waa ku salaamayaa intaan hadda lay doortayo laba bilood ma dhamma howlo badanna waa noo yaaliin waxaanu hadda qabsannay waaba jiraan waxaa noo bilaabmay aan rajo weyn ku qabnaa maamulkan khaatumo inuu aada uga gedisnaado maamulada kale ee dalka ka jira tuulo walba iyo magaalo walba aag walba inuu ka dhex muuqdo inuu xafiisyo ku yeesho in dadku iyaku ay ka talintu maaha mid ka bilaabanta ama xamar la warsanayo in dadku aayahooda ka taliyaan oo laascaanood ama sooliyo sanaag iyo cayn ay warsanayaan laascaanood hadda gacanta iyadu kumaba jirto laakiin annaku midaanu ku hiranaynaa waxa weeye dadku meelay joogaanba in ay isxukumaan iyaku inay guddiyo samaystaan ama village councils ha noqoto tuulo walba ama magaalooyinka inay iyaku doortaan dad ka wakiila guddiyo ka wakiila haddii ay guddoomiyaha tuuladaah ama magaalada ah ama maamulka ah iyaka waxalaala wixii khaatuma la qaban karta maamulka guudna waa ku dadaalayaa laakiin waxa ugu weyn oo hadda wufuud badanayna ku maqan tahay sool iyo sanaag iyo caynba in maamulkaa saa loo dhiso inuu noqdo maamul ama guddoomiye laga soo magacaabayo meel ka fog meeshaas ee ay dadku laftoodu iyo nin walba gacmihiisu biyo kaga dhergaab ay soomaalidu tidhahaa arrintaas waxay noo tahay mudnaanta labaad bay noo tahay mudnaanta koowaad waxay noo tahay dalkaa in la xoreeyo marka ciidamada somaliland say dhulka uga bixi lahaayeen annaka taasaa mudnaanta koowaad noo ah waxna waa ka bilbilownay inta badan waxaan wax ku raadinaynaa waa nabad iyo warwalaalowna daaya dhulkeenna annaku duulimaad kuma nihin danihiinna duulimaad kuma nihin nooga baxa dhulka yaga nabadna aan ku wada noolaano waxaanu isleenahay bilahan soo socdana waad qabsan kartaan oo hadda haani meelunbay ka unkantaaye noo bilaabmayna waa jiraan waa gartay aad baad umahadsan tahay markaad fiiriso hadda nidaamka federaalka ee soomaaliya ay ku dhisan tahay ama la doonaya laga hirgeliyo waxau qeyb ka yahay dabcan mushkiladaan haysta maamulkaaga khaatumo oo halka uu ka talin lahaa ama dhulkii uu maamulnimadiisii iyo madaxdiisii sheeganayay maamulno uu sheeganayo soomaaliya uu ka go-ay midna uu federaalka ku jiro oo puntland iyo somaliland baa sheeganayo dhulkii sheeganaya marka caqabadaha federaalka uu ku hayo dadka deegaanada intay la eg tahay
waa run xabaad magaalada ugu weyn sooliyo sanaag iyo cayn waa laasxaanood ciidamada somaliland baana jooga meel annaku ah saldhig nooba ah oo saax dheerna ciidamadoodu kamaba foga magaalo kala baydh la yidhaaho ilaa soddon mayl noo jirta yay joogaan ciidamadaasu ciidamo milatary weeye xoog meesha ku jooga ciidamadaasuna kulley intii hadda toddobadii sannadood ee ugu dambeysay dadkaas waxay u dhimanayaan ee loo dilayaa ee loo caburinaya ee dhiiggu uga daadanayaa ee dhallinyarada iskuullada ku jirta iyo haweenka iyo wixii arrintaa doodba ka qababa xabsiyaday ka buuxaan ama laasxaanood ha noqoto ama ilaa barco ilaa mandheeray joogaan waxuun habka federaalka ama soomaalinimo dowladda qaranka maanta u dhimanaya ama ay ugu fadhi culays badan waa uun dalkaa hadda sool iyo sanaag iyo cayn puntland toodu waa ka gedisantay puntland ciidamo hadda ay leedahay oo rasmi u joogaa meesha ma ay jiraan waa ognahay waddada garowe iyo laascanood u dhaxaysa waa yimimaadaan hadda meelay ku kala sugan yihiin hadda saacaddan ma sheegi karo laakiin ciidan ay leeyihiin oo badanna ma jiro maamul ay leeyihiinna ma uu jiro midda ay ku kacaysaa puntland waxa weeye faragelin joogto ah oo dadka ama xagga odayaasha ha noqoto ama xagga shacbiga ha noqoto faragelin joogto ah oo dadka siday yidhaahaan waa ku kasbanaynaa oo ay rabaan inay ku gacan ku siiyaan waa jiraan dadkaasu qaarna garoweyba joogaan magaalooyinka hadda ama boohodla ha noqoto ama talex ha noqoto ama boocama ha noqoto magaalooyinkaana dad afraad taageeraya waaba jiraan laakiin puntland waxa uunay badanaaba sheegaysaa waa warkaa uun maamulkooda uu sheego waxa hadda ay soo saareen waxay ku tilmaamaan mudnaanta xagga horumarinta mashaariicda ay rabaan inay horumarin ku gaadhsiiyaan puntland yaabka waxale madaxweynaha meesha loo doortay cabdiweli caligaas oo leh ku dheggiisunaba yahay aniga dastuurka puntland baaba ifaraya inaan sool iyo sanaag iyo cayn ay hoos yimaadaan maamulkiisa ciddii aragtay documentka ama qorshahaas uu puntland u dhigay toban doolar toban doolar baa ugu yar wuxuu ugu talagalay kuma jirto documentka aan u malaynayo ilaa konton iyo bage lixdan beija oo lagu tilmaamayo horumaraya mashaariicda ay samaynayaan lagumaba xusayo sooliya sanaag iyo cayn haddiiba uu leeyahay anaaba madaxweyne oho dastuur baa ifaraya midhayn qolkiisa markuu ku jiro unbo arrintaa ama ka fikera ama marka cidi su-aala weydiinayse haddii dastuurku faraya uu leeyahay anaaba madaxweyne u ah hadduusan u hayn wax horumarina dibudhisida nabadeeda sidii lagu sugi lahaa ciidamo kale oo aan dhulka uba dhalanna ay xoog ku haystaan dastuurku markaa ma afkunbaa laga sheegayaa mise waajibkiisu hadduu yahay inuu madaxweyne u yahay dhulkuuba ka kicin lahaa ka xorayn lahaa ciidamadaa ay la dagaalamayaan ee khasabka ku haysta wa wa gartay waa kusoo noqonaynaa su-aalaha dhegeyste kalea ku jira qadka laraba inaan soo geliyo dhegeyste magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso abuukar maxamed kariish waay haye abuukar kusoo dhawow barnaamijka waxaan ka dhegeystaha waa mahadsantihin waa salaamaya profesorka iyo lamaan idaacad maamulka muxuu ahaa waxaan su-aalayaa profesorka meesha hadda uu ka hadlayo oo khatum state asalkeedii hore ma ka mid ahaan jirtay goboladii waqooyi ee soomaaliya mase maamul gaar u taagnaayo waayo hadda ismagacaabay un hadduu ka mid ahaan jiray goboladii waqooyi ee soomaaliya maxaa diidi ka maxaa diidaya inuu hadeer maamulka waqooyi galbeed wax la qaybsado oo somaliland uu wax la qaybsado maxaa diidi kara wa wa gartay aad baad umahadsan tahay halkaad naga soo waceysana sweden wey walaal aad baad umahadsan tahay profesorkaan siinaya su-aashaada ka jawaabay abuukar waa salaamaya maba moodeyn waxaan moodaya kun iyo sagaal boqol iyo lixdan in soomaaliya ay xor noqotay gobolada waqooyina bisha lix iyo labaatankeedii juun ay xornimo qaateen afar shan casho ka bacdina ay ku biireen soomaaliya koonfurta oo talyaaniga uu xukumi jiray ama qaramada midoobey ay u dhiibeen talyaaniga maba moodeyn dad soomaaliya oo wakhtigan jooga inay odhan doonaan xuduudkii waagaa ingiriiska maxaa looga mid noqon waayey abuukaro waxaan ku xusuusin lahaa sool iyo sanaag iyo cayn muddo labaatan sano ah ee ingiriiska la dagaalamayeen dad badan oo badan baa kaga dhintay waxaa qudha daraawiishta ingiriisku kaga adkaaday labaatan sano ka bacdina waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee adduunka aan yurub ka baxsan ee diyaarado wax duqeeya ay ka howlgaleen okaro hadda soomaaliya dowladnimada markaa heshay afar casho waqooyi ama somaliland wax la yidhaahaa afartaa casho yaa uun ay jireen kabacdina soomaali bay ka mid noqdeen soomaaliya goboladoodii iyo degmooyinkoodii goboladaasuna ilaa wakhtigaa ilaa burburkii waxay ahaayeen hargeysa soomaali meesha waqooyi galbeedna maamul wuxuu ahaa gobol togdheer gobol bay ahayd sool gobol bay ahayd marka gobolladaa jiray ma kuwaasaa inoo dhaxalgala oo taariikha mise ingiriiskii baa la odhan doonaa waaguu ingiriisku dalka haystay xaggee la kala joogay taasu kolley waxaan u malaynayaa weel badan kama buuxa buuxsanayno sidii xal lagu gaadhi lahaa ama nabad lagu heli lahaa midda kale wehelisaa waxa weeye dee dadku waa run haddiiba taariikh hore oo muddada ayba ingiriisku dhulka joogeen waxaan u malaynayaa inay shan iyo toddobaatan sano kaba yarayd ee dhulkaana maamul badan oo gaadhay oo gumaysi ahoo la dareemayaa dagaalkaa kabacdi aan sheegayo ma jirin maalintii dowladnimada la helay lix iyo labaatanka juun ingiriiska dhulkaa jooga marka carruur iyo naago iyo rag la isku daro saddex boqol oo qof ma ahayn xitaa marka taa kumaba dheeraanaye midheen xoogaa baaba inoogu dhiman taariikhdeenna inaynu barannee waxaanun ku darayaa laa ikraha fidiin dee cid la khasbayaa wakhtigan adduunka qarnigan iyo kuwaba iyo labaatanaad ma jirto cid la khasbi karaa ma jirto somalilan kumaba ekee bal puntland iyo kuma taariikh talow isticmaarkii iyo xuduud isticmaarkii iyanan nala rakaabsanayaan oo odhan doonaan iyana waxay ka mid ahaayeen maamul baanu islahayn lama aanan ahayn dhalashaa la sheegaa laakiin dhalasho ma aha midda xuduudaha soomaaliya u yaalla lagu sargooye ma aha aad aad baad umahadsan tahay abuukar oo naga soo wacay dalka sweden dhegeystaha ugu dambeeyaan soo gelinayaa dhegeysta magacaaga ku bilaawi halkaad nagala soo xiriirayso magacayga waxaa la yidhahdaa cabdikariim yuusuf adeero waxaa idinka soo wacaya magaalada rajorter ee gobolka minnesota waa salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a oo adeeg haagar la-aan ah u qabato ummadda soomaaliyeed marka labaad waxaan salaamayaa sacaadatu madaxweyne maamulka kaatuma mudane cali khaliid daleer marka hore hambalyo aniga waxaan wataa laga laga su-aal oo kokooban midda ugu horeysa waxay tahay dalka waa sideed iyo toban gobol ma aaminsan tahay inuu yahay sideed iyo toban gobol oo nidaamka federaalka laga hirgelinayo hadduu jawaabtaada waxaa naqato mudane sacaadad madaxweyne ma ii sheegi kartaa gobol ceyn la yiraahdo oo oo sideed iyo tobankaas si official ugu kaga mid ah su-aasheeda labaadna waxay tahay maadaama maamulkaaga aa adiga ku doorteen maadaama aada soo fuusheen saaxadda maamulada dalka maxaad ka aaminsan tihiin maamulka qaatuma hogaankooda muxuu ka aaminsan yahay maamulka loo sameynayo gobolada dhexe aad baad umahadsan tahay adeer uu naga soo wacay gobolka minnesota brofesorkan uu ku maqlaya
cabdow sax weeye siddeed iyo tobanka gobol bishii december kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan gobollada waddanka ka jiray siddeed iyo tobanka gobol bay ahaayeen waa run sool kuwaasay ka mid ahayd sanaagna waa ka mid ahayd togdheerna waa ka mid ahayd arrinta meesha taallaa soomaaliya waxay maanta ku dhaqmaysaa waa four point five sool iyo sanaag iyo cayn haddaad maqasho dadku waxay ku hiranayaan waa dhulkaa iyaku kun sannadood ay degganaayeen lahaayeen maamullo ama ingiriis ingiriisku markuu joogay dalka lix degmaa jirtay lixdaa degmay markaana laascaanood ay ka mid ahayd ceeragaaba ka mid ahayd burco ay ka mid ahayd arrimuhu taariikhdu waa isbedelaysaa marba meel bay maraysaa midda cayn ay iyaku xisaabta sool iyo sanaag iyo cayn ay u sheegayaan waxa weeye dhulka ay iyaku degaan ee leeyihiin waa run xuduuduhu maxay kala noqonayaan sanaag waa la wada degaa tog dheer ama cayn waa la wada degaa taas waa muranma doonta laakiin de haddii la rabo nabad waartana la la la abbaaro dowlad ama qaran la wada yahayna loo gogol dhigo oo hadda dib loo dhiso oo soomaaliya cusub dib loo abuuro dee kolley waxay noqonaysaa murankaa hadda ama arrintaa ka taagan cayn meel walba waa ka taagnaanayaa wuxuu ka taagnaanayaa gobollada kale oo dhan middan ugu dambaysa ee jawaabta gobolka dhexe ma gobollada dhexe maxaan ka qabaa waa soo dhaweynaya anigu meeshii ummad soomaaliya joogto oo ay iyaku istilmaamayaan oo odhanayaan saasaanu rabnaa inaannu isu abaabulno aayaha iyagana uga talinno waa waa soo dhaweynayna waana taageer taageero buuxdana waa siinayna aad baad umahadsan tahay adeer uu naga soo wacay gobolka minnesota dalka maraykanka profesor cali waxaan rabaa inaan barnaamijka gabagabadiisa marayna soo koobo oo daqiiqad in la eg aan laba su-aalood oo kokooban kugu weydiiyo adna aad ii koobto su-aasha ugu horeysa khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka dhexeeya siyaasi soomaaliyeed baa tahay ra-iisul wasaaraad soo noqotay jagooyin kala duwan baad soo qabatay khilaafka muxuu kuula muuqdaa inuu salka ku hayo ma wax soomaalida ka ka yimid ba mise waa farabagelin shisheeye runtii waktigan maba sheegi karno maxaa khilaaf gudaha ah maxaa khilaaf dibadda inagaga yimaa wixii waa isku daadsantay waa isku milantay laakiin dee meesha uun sababta ugu weyna waa innaka gudaheenna dastuurka muxuu ahaa hadda u jira ee lagu shaqaynayana waxaan u malaynayaa cidina inayn basaa u fiirinaynin laakiin ilaa dowladdii cabtay ilaa tan maanta jirta murankaas waa jiray laanno laba arrimood baad moodaa in waxa dastuurka ama jaatarka ku yaalla wax ka ka baxsan yaa muranku wuu dhex yaallaa aniga iyo cabdiqaasim salaad xasan madaxweynuhu ahana prime minister baan ahaa charter baa markaa jiray iyo ka haddaba wuxuu tilmaamayaa xukuumadda ama awood qaybsiga hay-adaha dastuuriga wuu tilmaamayaa sidaan anigu ay iigu muuqato guddida dastuurkana ka mid baanba ahaay baarlamaanka anigu waxaan qabaa awoodda waxaa iskale executive powers awoodda fulinta waxaa leh golaha wasaaradda ee prime minister guddoomiye uu yahay madaxweynuhu awooddiisu waa tilmaaman tahay ilaa allahu naxariistay aadan cabdillah cismaan ilaa haddana madaxweyneyaal baa soo maray wixii maxamed siyaad barre ka dambeeyey ilaa hadda waxaad moodaa awooddu inay u dhutinayso tii maxamed siyaad barre uu haystay dee markaa presidential system dastuurku waa inuu markaa qeexayaa oo yidhaahaa xukunka waddankana wuxuu noqon doonaa presidential system isagaa sida matalan dalka faransiiska oo kale magacaabaya awooddana xooggeeda isagaa leh ama dalkan hadda aan joognay maraykanka oo kale hadda iyo ta taaganna haddaan la kala roonaan rubmaddo-o lix biloodba muran taagan madaxweynuhu awooddiisa waa inuu prime minister magacaawdaa laakiin lix bilood gudahood ama sanad gudihiis inuu haddana yidhaaho sidii faashinka wakhtigan hadda maraykan aan joogno dhaxantii baa soo dhacday khasab waxaa kugaa dhar culculus inaad watid beddelkaa isbeddelkaa awoodda intaa la egay ummadda iyo nabadii iyo horumarkii waxay ku xidhan tahay in la wada shaqeeyo oo dastuurka sidii la doonaya cid kasta ha u akhriday laakiin wada shaqaynta iyo isbadbaadinta ka weyn oo ka mudan aad iyo aad iyo aad bayna inoo dhibaysaa hadda shir baa bisha sagaal iyo tobankeeda lagu qaban lahaa dalka denmark si loogu qaban doono lama yaqaano lacag hal bilyan iyo bar laba bilyan oo dollar baa la rabaa soomaaliya adduun weynuhu ugu deeqi lahaa say inoo soo wada gaari lahayd ma garanayo laakiin wixii uun waxaa la cunaa wixii carafuun lagu leeyahay haddaynan inaku isu tudhin haddaynan ka taxadirin qaybtan iyo isu muuqashadana waxaynoo soconayaan ma ay jirto laba kun iyo lix iyo tobanna sanad baaba ka hadhay meelaynu u soconno iyo sahan inoo maqanna aniga ima muuqdo waa gartay su-aasha ugu dambaysa si kooban baan kaaga rabaa inaad iiga jawaabto beri dhoweed waxaa ka dhacay magaalada adisababa dalka ethoobia kulan looga hadlayay arrimaha maamulada iyo federaalka iyo maamulo badanoo soomaaliya kaka ka tegana way ka qayb galeen warbaahinta soomaalida badankoodna siyaabo kala duwan bay uga bixiyeen kaalinta qaatumo ay ku lahayd shirkaa maxaad nooga biirin kartaa shirkaa waxaan idinka biirin karaa shir technical uu ahaa shir wax politicala ha ahaato waxaa laga hadlaya habkan federaaligii salka waa ku hayaa political laakiin dadkii meesha isugu yimi ee ka doodayay ama soomaali ha noqdeen ama ajnabi ha noqdeen arrimo si fanniya ama technica ama farsamaa looga hadlayay shirka waa layga casumay wafdi reer khaatuma ana waanu ku tagnay nasiib darro arrin baa ka dhacday waf shirkii anugu kama aanan qayb gelin duruufo uun markaa meesha ka dhashay waase ka heshiinay dowladda etoobiya foreign ministerka etoobiya doctor tedrusna xidhiir buu igala soo sameeyey email buu iiga soo diray cid uu isagu soo wakiishay oo iigu timi nairobina waaba jirtaa oo markaa abology ay ka bixinayaan sidii waxay u dhaceen waa ka aqbalay haddana haddaan noqdo waxaan ku tala jiraa in ama socodkanba ha noqoto ama mar dhowba ha noqoto inaan bardo cadisababa tago cadisababa wax badan baa nagaga xidhan waa magaalo madaxda egaad iyo a u iyo mid walba ay fadhiyaan waxa ay meesha loogu imanaya loogu tegayaana dee derisna waanahay wax badanna waana naga dhexeeyaan waana danaynayaa haddase wax dhibahoo kulley anigu aan ogahay oo si kastaba arrintaa horeha ku dhacday haddana dhex yaalaana ma ay jirto waa gartay aad aad baad umahadsan tahay aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haddaba sidaad ku maqlayseen barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha madaxweynaha khaatumo doctor cali khaliif gallayr waxa uu muujiyey inuusan waxba ka qabin wadahadal uu la galo somalilan haddii ay taasi keenayso in ciidamada somalilan ay ka baxaan degaanada khaatumo siduu hadalka u dhigay ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefonka ee dubai waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe
waan soo dhaweynaya arrintaas aniguna shaksi ahaan iyo guduub kale oo reer somaliland ba aad iyo aad bay arrintaa u xiiseynayeen anagoo quradii dawladda waxaan ku haynay pressure aan leenahay waa inaynu qof kasta oo reer somaliland ah maadaama somaliland caado u noqotayba inay waxeeda ku dhamaysato wadahadal iyo tanaasul iyo is-askarad inay ku dhamaysato waanu soo dhaweynaynaa waanu ku dhiirigelinaynaa cali waa nin odaya aan aad iyo aad u ixtiraamo waa nin naga maqan culayskiisu nagala maqan yahay waxaan jecelahay inaanu somaliland oo dhami ay socod noqoto isku aragti noqoto marka waan soo dhaweynaynaa siduu uga qayb qaatay markii lagu dhawaaqay good istaaga kod iyo sagaashankii iyo imakana waxa qabiilda harsan ee reer somaliland u harsan inuu ka qayb qaato ayaanu kusoo dhaweynaa weliba shaksaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maxaa keenay marka baresharka inay xukuumadda ku saartaan waxaa ku saaba waxa weeye in anaga dadka laysku kuuqiyo maaha waa inaanu qofkii kase reer somalilandna la dhegeystaa wixii konsengaraya la dhegeystaa si qalbi furan si walaalnimo ah markaa ma jeclayna cidna naga maqnaato dee aasaasayaashii dib u soo noqoshada somaliland ayuu cali ka tirsanaa meel ahaana beeshu kasoo jeeda raaskiisu ahaa raaska xitaa ilaa halgankii qayb galay cabdiqani cabdiqani oo kale waa raggii magaalada somaliland dabada u aasay fikradda fiicane gooristaaga soo saaray ba ahaa kii gooraba waa ku jiray marka cali waa waa de waa xanaaqay bani aadamkana waa qaban karaa laakiin waa dadkaygii waan jecellahay inaanu wanaag dadkii ku wada noolaado tala midaysan yeeshaan aad iyo aad baan usoo dhaweynayna laakiin had waxaa jira waxyaabaha kale uu ka hadlay cali khalid galeed oo kale uu sheegay oo v o a u sheegay waxaa kamid ahaa sool inay u arkaan meel xoog lagu haysto oo ciidamo military ay fadhiyaan aragtida adigu sideed u aragtaa sool waa joogaa ciidamadu sida meelo kale somaliland u joogaan see u joogaan hargeysa u joogaan xeergaalo u joogaan waa joogaan sool waa dhulkoodii waxay ka ilaalinaya cadowga waxay ka ilaalinayaan meesha baawarkaa ku yimaado marka wax dhibaato ah oy sameeyeen ma jirto infact haddaad imaka dadka wareysatidna way saaxiibada ka dhexaysa ciidamada jooga deegaankaas iyo shacbiga waa mid aada iyo aada u weyn marka taasi hadalkama taagna ciidama ciidamada hadalkamata ciidama de shisheeyo ku beeshana maaha marka taasi meesha kuma jirto ka laga hadlaa si kooban haddaan ku weydiiyo haddiiba dantu gasho dabcan hadduu cali khaliif kaba soo qaad haddiiba wadahadal aad la furtaan ama isaga iyo cid badan oo laga yaabo inay aragtihaan somaliland xilligan aanay la dhacsanayn ooba ay noqoto dantu in guddoomiye faysal cali waraabe xisbigiisa ama ay yidhaahdaan xisbiyadu xanaanka siiyo kursigaagaba ay timaado diyaar mauta inaa uga tanaasushay adagu somaliland waxa waaye wax la kaeliya ma jirto qofkii u habboon xasugaad guddoomiyenimada hadduu gudoomiye u habboon yahay waa u dhiibinaa hadduu wax kala xigdoon doonaya waa loo dhiibiyaa waxa weeye waxaan cali u sheegayaa maa cali iyo qayrkii meel kale oo wax ka noqon karaa oon soomaali ahayn ma jirto intaasuu joogay magaalada soomaaliya gacan badan buu geliyey in badan isku soo jiiday haddana iska daa wax kale oo adigii markii laga haysa wasaaraha laba sanadood buu joogay dhawaan wuxuu orday haysa baarlamaanka waa lagaga dhaartay dee markaa cali meeshuu wax ku yahay waanu joogaa haddaa meel lagu jecel tagto meel lagu necbaa tagtaa baa la yidhi cali waxaa leeya qiimo aabbaha hooyada isirkaa meesha lagu garanaya waa somaliland wallay karti aan lagaa garan xamar aan lagaa garanin ma saxna marka waxaan leeyahay cali oday baan nahay rag odayaal baan nahay aniyo cali iyo waxaan jecelnay inaan annaga odaynimada dadka u horseena wanaag iyo midnimo iyo mustaqbal carruurta carruurtooda ku noolaadaan maanta xabad iyo ciidamo iyo wax walba haya maaha
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe oo khadka teleefonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyada fadhiya